haysaday xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu waa nabadii naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle gorahan oo kale ka baxa himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduuca aan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfeynaysa ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa islaam naceybka caalamka kusii baahaya waxaa inala fadhiya xildheerayaasha kale ah dhaktar cabdulaahi aadam sheekh xasan iyo dhakhtar shariif cismaan tubinta iyo soo saaristuna waa anigoo firdowso sheekh cabdiraxmaana baytaa duulaydkiyo waran daaradeeni cadaabaa ku diirsada raxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cugta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la maraayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malaha ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c b c iyo weliba baya kamistri raajiye casri ah iyo farmashiye ay taalo dawo tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatan ka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hosbitaal waxa uu ku yaala dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
baytaa duulaydkiyo waran daaradeeni cadaabaa ku diirsada darisiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miduu reed islaam naceyb waa ereybixin si weyn loo adeegsanayay horraantii qarnigii labaatanaad iyada oo markaasi laga qoray maqaallo badan khubarada qaar ayaa su-aal geliyey sax ahaanshaha ereybixintan oo ay barbar socdaan erayo kale oo la micno ah sida u dulqaadasho la-aanta muslimiinta naceybka muslimka iyo qabsashada islaamka sannadahan dambe waxaa ka dhacay caalamka si gaar ah qaaradaha yurub iyo maraykanka weeraro lagu waxyeeleeyey muslimiin oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac waxaa ugu dambeeyey weerarkii cunsuriyadda ahaa oo nin australiyaana ku qaaday masjid ku yaala new zealand konton qof ayaa ku dhimatay inka badanna waa ay ku dhaawacmeen haddaba waa maxay islaam naceybka sii kordhaya maxay yihiin sababaha loo tiirin karo maxaa ku badiyey yurub oo si gaara loo soo calaamadeeyey weydiimahaas iyo kuwo kale ayay ka warcelinayaan dhaktar cabdulaahi aadam sheekh xasan oo ku gaaroobay cilmi nafsiga waxbarashada iyo dhaktar shariif cusmaan oo darsay culumta dhaqanka
aada iyo aad baa u mahadsantahay fardows waxaanu kaaga mahad celinaynaa martiqaadka aad noo fidis
waa dhownahay dhegaystayaasha iyo radio himilo waan uga mahad celinaynaa waad mahadsantihiin innagana waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina oo iyo aqbalaadda aad naga aqbasheen inaad barnaamijka inagala qayb qaadataan toddobaadkan barnaamijka kaswadaag waxaa looga hadlaa mowduuca taagan toddobaadkaas gudaha iyo bannaankaba ama dibadda saameyntaana leh dhibaatooyinka jira iyo intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan ugu horeyn sharaxaad yaro ka bixino islaam naceebka si guud bismi illahi raxmaan iraxiim islaam nacaybka si kooban waa qofka oo naca dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka ah isagoo ka cabsi qaba aaminsanna inay yihiin dad dhib badan dagaal badan islamarkaasna aan xadaarad lahayn oo ilbax aan ahayn taana yacni xilliyo fara badan ayay soo martay
taariikh ahaan iyo xiliyadeeda waan usoo laaban doonaa doctor cabdulaahi
bismi illaahi raxmaan iraxiim horta uga horeyn anu waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan horta bal hormariyo tacsi aan u dirayo maaragta dadkii masaajida oo chris church oo waddanka new zealand lagu xasuuqay aad iyo aad baan uga xunnahay ilaahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa maaragtay shahaadadooda inuu ka aqbalo inta dhaawacana uu ilaahay caafiyo inta maaragtay nool ee ehladii ay ka tageenna samir iyo iimaan uu siiyo ayagana uu min ashuhadaa uu ka dhigay ilahay idankiis intaas kabacdi runtii waxaan la yidhaahdo islaamfobia islaamfobia waa siduu doctor shariif sheegay waa islaamka oo cuqdad laga qaaday si kale haddaan udhiga psychological waa cuqdad oo ah xambaarsan naceeb iyo cabsi iyo dagaal saddex shay bay xambaarsan tahay ninkaa cuqdad weeye xambaarsan naceeb oo la necab yahay islaamka oo ay necab yihiin dad aan islaam ahayn ay necab yihiin naceebkaa keli ma ahe cuqdadaas waxaa la sii jira haddana weerar in lagu qaado oo cuqdad la qarsanaya ma aha waa weerar iyadoo maaragtay uu markaa loola qaaday iyo midda kale oo ah cabsi laga qabo mustaqbalka in islaamku maaragtay uu afgembiyo ay ka baqayaan marka markaasa markaas waxay noqonaysaa marka islaamfobia marka cuqdadaas wey oo psychologically oo marad ah jira weeye waa tahay taariikh ahaan islaam naceebka ma wax dhowaan dhalad ahaa dabcan daraasaad badan iyo artikalo badan waa laga sameeyey mise waxa uu leeyahay wax ka sii horeeyey xiliyadan ama casrigan hadda aan ku jirno qarniga koob iyo labaatanaada bilow ah labaatanaadna wax dhibaatooyin waa ay jireen doctor cabdillahi aan ku celinaya intaan shariif u gudbin horta islaam naceebka amba horta naceebka sidiisaba waa wax cuqdad sidiisa u jirta weeye in la wax la naco marka in wax la naco wax badan baa la nici karaa marka naceebku waxyaabo badan baa jira marka waxay sal ku haysaa legdan iyo hardan iyo siraac ka dhexeeya ummadaha ayay ku haysaa salka islaam naceebka marka haddii aan dib ugu noqonno islaamka xataa ka hor waxaa jiray ilbaxnimooyin iyo xadaarooyin soo jiray baa jiray ilbaxnimooyinka hore ee soo jiray runtii waxaa ka dhexayn jiray halgan iyo dagaal weyn baa ka dhexayn jiray waxaynu ognahay marka la fiiriyo adduunyada loo qaybiyo xagga bariga iyo galbeedka loo qaybiyo in islaamka ka hor ay jireen dowlado waaweyn iyo ilbaxnimo waaweyn oo ahayd masalan ilbaxnimadii bersia amba ilbaxnimadii kale xagga kale ka soo horjeeda masalan roomaanka oo kaleeto siraac weyn iyo isnacaab iyo dagaal baa ka dhexeeyey waad ogtihiino taas xataa dagaalkoodii iyo siraacoodii qur-aanka xataa uu diiwaan geliyey aliflaam mim ghulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun macnaha ruum ayaa la sheegay ruumka waa nimanka reer galbeedka ee caddaanka ah weeye fursiguna waxay matalayahiin dadka reer bariga ama waagaas waxay ahayn bersia waa dhulkan ciraaq iyo iiraan dadkii degi jiray oo dowlad weyn oo xadaaro leh bay ahaayeen marka isnaceebkaa ka bacdi marka qur-aanku sidaas u diiwaangeliyey kadibna islaamkii markuu soo baxay waxaan shaki ku jirin islaamku markuu soo baxay cid kasta oo markaas adduunyada ka jirtay oo xadaarooyinkii hore usii jiray ahaa amba carabtiba ha ahaato markuu islaamku soo baxay si laguma soo dhoweynin macnaha gacmo furan laguma soo dhoweynin ubaxna looma goglin ubaxna looma goglin waxay noqotay waxaa lagala horyimid naceeb aad u adag baa lagala horyimid oo xataa ay ugu horreeyeen qoladii quraysh ahayd ee nabiga uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam kadibna waxaan ognahay in dowladihii waaweynaa khaasatan dowladdii roomaanka oo maarata oo room oo qur-aanka suuratu ruum ba lagu sheegay in nabiga calayhi salaatu wasalaam isku dhici ugu horreeyeyba uu ka dhexdhacay oo dagaalkii la dhihi jiray mu'ta oo sanadkii toddobaad hijriyada markii marahayey ay ahayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadii roomaanka ishardiyeen ishartintaas ay hardiyeen waxaa ku dhintay amba ku shahiday saad ogtihiin saddex qaa'id amba saddex nin oo waaweyn oo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii uu diray oo ahaa uu ka mid ahaa jacfar uu ka mid ahaa cabdullahi bnu rawax uu ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray muxuu ahaa uu ka mid ahaa zeyd uu ka mid ahaa marka sidaasay marka siraaci legdankii ugu horreeyaba nabiga calayhi salaatu wasalaam hardankaasaa dhex maray ka bacdina waxaa ku xigay dagaalkii weynaa asagana tabuug la dhihi jiray oo arrintaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo aarayo taasi marka waxaan dhihi karaa siraaca ugu horreeyey amba hardankii ugu horreeyey ee muslimka iyo nimankan kiristanka ama masiixiyada ee reer galbeedka wuxuuba dhex maraan dhihi karaa wakhtigii nabigu ayuu soo bilowday calayhi salaatu wasalaam doctor shariif waxaa la yidhaahdaa qarnigan hadda aan ku jirno islaam naceebka jira waa mid la abuuray ama laga shaqeeyey fikraddaas maxaa ka jira aragtidaada fikraddaas way jirtaa si fiican ayay u jirtaa waxaa jira ideology ama ama fikir qaba in reer galbeedku maadaama ay diintoodii ka tageen dadka diinta haystaa ay yihiin dad dhisan xagga iimaanka iyo qasdiga iyo muxuu ahaa akhlaaqiyaadka u dhisan oo laga yaabo maalin maalmaha ka mida inay dumiyaan ayaga fikradda ku jirta waxaa waaye annaga diinteenni waan ka xorownay waan iska dhaafnay adinka tiina see u haysan kartaan yacnii heshiis laguma gelin in diinta laga wada tago ayagaa ku galay laakiin haddana waxaysan aqbali karin inaad adiga weli diin sii haysato oo markaad diin sii haysato akhlaaqiyaad gooni ah sharaf gooni ah iimaan xoog badan is-ilaalin dhowrsanaan ayaad leedahay oo iyagoo aysan haysanin intaas way dhibaysaa ayaga marka waxaana laga yaabaa sidai taariikhdu way isku soo celcelisaa muslimiintu intaas beri ayay yurub ku qabsatay waxaa dhici karta mar labaad haddana inay dhacdo taa marka feejignaan ay ka qabaan ayaa waxaa la abuuray fikradan ah in islaamku uu khatar ku yahay nolosha reer galbeedka waa la foolxumeeye waxaa loo foolxumeeyey waxaa la leeyahay because dad caamo aha la rabaa in laga dhaadhiciyo waxaan waxaa la yidhi anaga xadaarad ayaan leenahay horumar ayaan gaarnay iyagu xadaarad ma laha horumarna ma laha waa dad yacni dib u dhac uu haysto oo raba inay dib noo celiyaan waxay cadaawad u qabaan horumarka aan gaarnay nolosha aan ku noolnahay ayay cadaawad u qabaan sidaas daraaddeed waxay rabaan inay dumiyaan xadaaradeenna marka taas ayaa asal u ah dad eh, mufakiriina ayaa fikraddaas abuuray iyaga ayaana ku shaqaysanaya ilaa hadda dad caamo ah ama caamo u badan oo aan aqoon lahayn oo aan islaamka aqoonin oo aan taariikhda aqoonin ayaa wixii la cunsiiyey ama la cabsiiyey oo markaa meeshooda ulka qaat usha ka qaatay iyo nacayb ay ay u qabaan laakiin fikirkan waxa waaye islaamku nolosheenna ayuu khatar ku yahay waayo waaye waa haddaad ar- si fiican ugu fiirsato waa dad dhisan waa dad ya muxuu ahaa ay sheeg eh, isjecel waa dad aruursan waa dad weji keliya leh oo ilaah keliya caabuda marka khatartaasayto ayaa la rabaa in looga hortago eh, barnaamijka fikirkan la abuuray doctor cabdulaahi Eh, arrinta oo ah fikirkan islaam nacaybka miyaa la abuuray fikradda taas ayaad yaad su-aasha aad u- habkaad u dhigtay saas ahayd En anigu waxaan ku dari lahaa fikradda sax in la abuuray oo qayb ay siyaasiyiintu wadato oo maxaa yeelay dadka siyaasiyiinta waxay waxay rabaan inay cod helaan marka si ay cod helaan waxay u baahan yihiin codkaas si kasto ay ku helayaan waa inay ka shaqeeyaan taas waa mid laakiin waxaanan isha laga qarsan karin in waxa qaarkiis inay ahayn wax la abuuray oo maxaa yeelay dadkii way u jeedaan leannu nimankan reer galbeedka xadaaray lahaayeen kaljar bay lahayn dhaqan bay lahaayeen kaljarkii iyo dhaqankoodii horta ayagaa intay ka soo tageen muslimiinta annaga intay noo yimaadeen horta ayagaana isticmaalsaday ayagaa iyo horta waxaan isku darsanno ayagaa dowladaha dowladaha noo sameeyey ayagaana qabsaday ayagaa dhaqankii naga bedelay waxay dhaheen bini aadamku waa isku mid okay waa isku mid laakiin maxaa dhacday marka muslimiintiina marka waxaa weeye waxaad ogtihiin adduunkan ilahay baa iska leh midda kale een, qur-aanku wuxuu tilmaamayaa sideedaba ilbaxnimadu inayna hal mar qolo walba ayna mar maalmuhu isugu toosnaanaynin maxaa yeeley wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas qur-aankay ku jirtaa maalmaha waan u kala wareejinaynaa dadka nimankan reer galbeedka marka waxyaabaha foobiyada ku riday waxyaaba ay arkeen baa jira waxyaabaha ay arkeen waxaa ka mid a waxay arkeen dad badan oo qulqul ah oo tiro badan oo ku soo jabay horta kow waxyaabaha cuqdada keenayay ka mid tahay oo islaamfoobiyada keenay dadkaas oo ka caqiida bedelan ka dhaqan bedelan ayay arkeen marka qofku hadduu arko wax ka dhaqan bedelanna cuqdad wuu ka qaadayaa waa mid midda kale waxaa kaloo jirta dadkoodii ayaga ilmahoodii ba waxay ka keli la'yihiin feeri ayaga oo nolol haysta oo dhaqaale haysta oo ka sarreeya muslimiinta xagga dhaqaalaha marka la fiiriyo ayaa ilmahoodii waxay ka keli la'yihiin diinta islaamka markaasaa kumaan kun reer yuruba ayaa waxay soo gelayaan diinta islaamka marka way u jeedaan ilmahoodii oo ka sii socda oo diin kala gelayay arkaan taasi marka waxay ku keenaysaa waa waxyaabaha aan dhihi karo naceebka way abuureen waxaa kaloo jirta nimankan reer galbeedka ah, way iska daayeen dhalmadii waxba ma dhalayaan amba hal amba labay dhalayaan baynamaa muslimiintii wadamadooda u hijrootay way ku dhaldhalayaan way ku badanayaan kuwii kale ee wadamada caalam islaami jirayna zaa'id bay u dhalayaan waxay u jeedaan ayaga tiradoodii oo sii yaraanaysa fiiri iyo waxay u arkaan dadkii muslimiinta oo dhinac marka laga fiiriyo tiradooda sii badanaysa marka taasi waxay abuurtay yacni waxaan dhihi karaa cuqdado ayay abuurtay oo ayaga maaragtay sidoo kale waxaa islaamfobia abuuraya wax yani waxyaabahan hadda masalan caalam islaami ka socda oo muslimiinta oo isdilaya ayaga dhibtooda isku haya yani waxyaabahaas marka qof walba markuu muslim maqlo waxaa laga yaabaa inuu is yidhahdo muslimku soo kaa isdilaya maaha ayadana waxay abuurayaan waxyaabahaas yani islaamfobiyada ayaa waxaan dhihi karaa qayb bay ka yihiin marka waxyaab markii hadday jiraan waxyaabo kale na way jiraan oo ayagana tiro badan oo la dhihi karo yani tan oo la xiriidha xagga xadaarada waa way jirtaa xadaarada islaamka waxaa weye waa xadaaro aan baaba'aynin maxaa yeele qur-aanku wuu sheegay liyudhirahu cala diini kullihi yacni diinta islaamka haddaa fiirisid yani waxaa weye diimahoo dhan way ka sare mari doontaa maxaa yeele ayadoo sidaa dadkeeda u dhibaataysan yihiin ayaa waxaa la qirsan yahay diinta ugu badan ee bini aadamku maanta soo gala waa diintee waa diinta islaamka wayna u jeedaan ayagii naftoodii waxaa kaloo jirta marka xadaarada reer galbeedku waxaa kaloo jirta bini aadamka waxyaaba lagu maaweeliyaa jiray masalan waxaa la jira xagga nidaamka maamulka nidaamka hantiwadaaga iyo shuuciga nidaamka dimuqraadiyadda ayaa la dhihi jiray labadii nidaamba waxaa muuqata bini aadankii way dherjin waayeen amba baahida uu bini aadamku qabo ayay deeqi waayeen marka sidaa darteed marka bini aadankii waa in loo abuuro cuqdad marka cuqdadahan ay abuurayaan marka qayb waxaa ka mid ah nidaamkii maamulkii oo macnaa asaga naftiisii bini aadankii sidii la rabay u anfici waayey marka sidaa darteed ba marka waxay abuuraysaa cuqdad bay abuuraysaa marka waxyaabahaasoo dhan marka waxaan dhihi karaa waa waxyaabaha ay cuqdadda ay la sii qaadaan ee abuuris keli maaha dhinac waa sax in la abuurayo oo la maalgelinayo oo dhinacna waa wax jira oo waaqica oo bini aadanku u jeedo in dadka muslimiinta ay yihiin dad mustaqbal leh oo soo socda inay yihiin oo xadaaradooda ay xadaaro mustaqballe ay tahay redio himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan gudaha kaga jirnaa waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkan fikradda islaam naceebka waan kusoo laaban doonaa martida barnaamijka balse markan كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta al abraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarka ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i an ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo sideed ama eber lix hal shan siddeetan iyo sideed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan الفجر الباسم قادم hoodde hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabbo jilbaha tawahadda iyo deylinta ilaa cirbaha iga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga caruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa alashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labeyk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshada xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshada xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabbo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم waa tahay aan dib ugu laabto martida barnaamijka dooda sababaha islaam naceebka ayaa ah mid weli sii socota hase ahaatee dadka qaar ee dhiibta faallooyinka ayaa tilmaamaya in korarka islaam naceebka uu yimid kadib weeraradii koobiyo tobankii sebtembar iyo weeraro kale oo ka dhacay yurub iyo mareykanka aragti ahaan maxaa ka jira waa kan doctor shariif oo inoo sharaxaya Ehm, way ka horeysay horta ereyga islamophobia wuxuu baxay xilli en, um, eh, kun iyo sagaal boqol iyo tobankii en, iyo labiyo tobankii inta u dhexaysa ayuu baxay laakiin ficilka islamophobiyada siduu doctor eh, en, cabdulaahi u sheegay wuxuu bilowday xilligii nabiga caleyh salaatu wasalaam kufaaru maka ayuu ka bilowday islaamku markuu soo baxayba ka hortag ayaa lagu sameeyey Eh, dagaaladii la soo maray kadib markii islaamku uu si fiican u hirgalay waxaa jiray eh, qarnigii sagaalaad tobnaad reer galbeedka eh, boqortooyooyinkii ka jiray dagaal la dhihi jiray xuruub saliibiya ama crusaders oo ay ku soo qaadi jireen eh, ay rabeen inay qabsadaan baytulmaqdis dagaaladaas yacni waxaa kow ka ahaa fikri ama ideology islaam nacayb ah oo ay aaminsanaayeen islaamku inuu xoog ku qabsaday dhulkii muqadaska uu ahaa oo nebi ciise uu ku dhashay sidaas daraaddeed ay u baahan yihiin inay soo ceshadaan marka dagaaladaas muddo dheer ayay socdeen waxaa taa ka dambeeyey xilligii isticmaarka oo isagana bilowday qarnigii lix iyo tobnaad ee, wadamada carabta wadamada islaamka oo dhan lagu qabsaday kaana waxaa la socday afkaar ama ideology islaam nacayb ah oo loo tusaayo si dadka kaleeto oo degan meelaha laga soo duulay inaysan u garaabin yacni nacayb laleeyahay dadkaas waa dad xun waa dad dagaal badan waa dad dhib badan waa dad dib u socod ah aan xadaarad lahayn sidaasoo kaleeto waxaa la soo gaaray waqtigii eh, hadda aad sheegtay oo sarihii dheedheeraa oo maraykanka la dumiyey kaa wuxuu ahaa laba kaclayntii ugu dambeysay oo hadda waqtigan casriga oo aan nool nahay em, islaamofobiyadu ay, ay, ay ka bilaabatay dib u bilaabasho labaad laba kaclayn ama saddex kaclayn ayay ahayd Eh, waxay uga duwan tahay kuwii kaleeto kuwii hore oo dhan isgaarsiin fiican ma jirin reer galbeedku marka ay ingiriiska iyo faransiiska iyo jarmalka ay baytulmaqdis kusoo duuli jireen doomo ayay soo qaadan jireen dhowr bilood ay ku qaadan jirtay inay yimaadaan warqaday wadan jireen ay ku yimaado u keenaan yacni doon ayaa warqad la isaga qaadi jiray communicationka ama isgaarsiintu saasay ahayd laakiin hadda waxaan joognaa xilli eh, digital communication uu jiro ama social media oo wixii yar oo aad geliso eh, daqiiqad gudaheed intaasoo milyan ama boqol oo milyan ay ku gaarayso yacni dhacdo kasta oo dhacda daqiiqadda ugu horeysa ayaa laga yaabaa in intaasoo milyan ay fiirsato ama sidii hadda brograamka new zealand ka dhacay eh, dhacdadii ka dhacday life ayaa loo fiirsanayaybu xataa ma aha daqiiqad gudaheed wixii oo socda ayaad maqlaysaa taas waxay fududaysay in islaamofobiyada ay si sahlan ay adduunka ugu fido Eh, waxaa kaloo usii kaalmeeyey aqoon xumada laga haysto islaamnimada oo dadku eh, marka waxay arkaan dad un koofiyada qaba niman koofiyada qaba oo garweyn iyo gabar xijaaban unbay arkaan eh, tafsiirada laga bixiyana si sahlan ayay u qabtaan maalan muslimiinta waxaa la yidhahaa haweenka way necab yihiin oo way gumaystaan sababta ay ay u dabooleen waa sidaas waxyaaba noocaas oo kaleeta marka kacdoonkii ugu dambeeyey ayuu ahaa xilligii een, um, eh, qaraxii ka dhacay maraykanka eh, ugu dambeeyey ilaa haddana uu socdo dad badan oo kala fikrad duwan ayaa qoloba si uga faa'iidaysataa oo maxaan kuraa ugu shaqaysataa
Een, waxaan macnaha horta runtii een, doctoorka waa ku raacsanahay ee waxaa jirta een, marka laga hadlahayo islaamfobia iyo cuqdada markaan si guud aan uga hadlayno waxaan shaki ku jirin dadka muslimiinta ah dhul badan oo nimankan reer galbeedku ay ayagu xukumi jireen Ee, wakhtigii masalan khulafaa u raashidiin ha noqoto wadamadan hadda suuriya iyo masar iyo muxuu ah waqooyiga afrika ilaa yani waxaa weeye wakhtigii khulafaa u raashidiin baa laga qabsaday waxaa kaloo ku jirta waagii kale sidoo kale dowladdii amowgii xilliga markay joogtay ee nimankan roomada masalan waxaa caasimad u ahayd magaalada qustantiiniya amba hadda loo yaqaano istanbul baa caasimad u ahayd roomadii bari roomadaa bari waxaad ogtihiin taariikhda ay ku faanaan nimankan maarata reer galbeedku waxaa weye waa taariikhda rooma wey taariikhda rooma waxay aaminsan yihiin dumintii la dumiyey ninkii la dhihi jiray maxamed alfaatix markuu qabsaday muxuu ahaa magaalada qustandiniya inay tahay taariikh baa halkaas ku dhammaatay oo- oo oo iyaga reer yurub ah kabacdina waxaad ogtihiin dowladdii cusmaaniyiinta in ay yurub gudaha u gashay oo khaasatan wilson markaasa waxay gaartay ilaa muxuu ahaa wadanka la yidhaha australia nimsa caasimadda ayay gaartay vienna ayay maaragtay ayay muslimiinta gaar ahaan nimanka turkidu ayay xisaareen hadda waxaad ogtihiin ninkan maaragtay een, maaragtay hadda muslimiinta ku laayay masjidka oo new zealand chris church waxyaabihii uu soo qoray yani waxaa ka mid ahaa dagaalkii yani muslimiinta ee ku dhex maray yurubta dhexdeeda macnaha oo nimankaas cusmaaniyiinta taariikhdoodiiba dib usoo xusay waxyaabaha kaloo ogtihiin yani wadankan hadda la yihahdo spain amba andalus la dhihi jiray sideed boqoloo sano ayay muslimiintu xukumayeen oo ay ka talinayeen oo ay ahayd maaragtay meel ilbaxnimada loo soo raadsado oo wax laga barta ayay ahayd waxaad ogtihiin qayb dagaaladii oo macatablayda loo yaqaano oo nimanka kristanka ay wateen ayaa lagu soo saaray sideed boqoloo sano kabacdi ayaa muslimiinta laga soo saaray kabacdina waxaad ogtihiin waxaa daba socda arrintaa iyada oon ka harin wixii loo yaqaano yurub markii ay ka soo baxday wakhtigii mugdiga ay ka soo baxday ee ay soo gashay xilligii muxuu ahaa ay iyagu u yaqaanaan horumarka xilligii horumarka yurub ay samaynaysa casru nahda laga soo bilaabo qarnigii shan iyo tobnaad laga soo bilaabo lix iyo tobnaad nimankii sahmiyayaasha reer yurub aad ogtihiin waxay kusoo kala bixiyeen kadib markay muslimiinta ay ah, spain ka soo saareen inay africa usoo gudbeen oo galbeedka africa isku fidiyeen oo muxuu aha ilaa koonfurta africa ay ka soo tallaabeen xo- ilaa inaga xataa inooga yimaadaan oo soomaaliya waad ogtihiin waxaa noo yimid muxuu ahaa nimankii bortuqiiska ah baa noo yimid oo ninkii uu hogaaminahaya la dhihi jiray vasco de gama taasi waxaa la aaminsan yahay waxyaabihi ay u socdeen qayb inay ka maahayd islaamfobiya ahayd oo ahayd muslimiinta gadaal aan ka soo galno xag iyo xagga intaan isaga celinno aan hilfaha u qaadna inay ahayd taasna waxaad ogtihiin markii dambe kacaankii warshadaha markuu ka dhashay galbeedka yurub in markaas ay noqotay marka inay naga xoog bateen oo annaga sayniskii iyo cilmiga markii muslimiinta uu ku yaraaday ayagu ay saynis iyo cilmi iyo dhaqaale ay heleen inay ka dhalatay isticmaarkii laakiin waxaa kaloo iyadana muhiimad gaara leh oo inaynu isdul taagna ay tahay sideedaba nimankan reer yurub marka la fiiriyo siyaasadooda marka la fiiriyo ama siyaasiyiintooda ayaga hogaamiye marka la fiiriyo waxaan shaki ku jirin inay qabaan isla islaamfobia maaha keli fobiya diin bay qabaan fobiya diin waa maxay yacni wax kasta oo diinay ba necab yihiin maxaa yeelay ayagu aad ogtihiin oo kaniisadooda iyo waxaa isdagaalay oo macnaha wadaadada xagga diinta iyo waxaa isdagaalay siyaasiyiintooda isdagaalay markaasaa markii dagaal muddo dheer u dhex maray waxaa laga adkaaday nimankii muxuu ahaa wadaadadii kaniisadda waa laga adkaaday sidaa darteed baa nimankan yurub xukuma amba iyana waxayna maqli karinba wax diin la yidhaahdo amba diin baa la isku xukumayaa amba diin ma maqli karaan tooda xataa ma rabaan yani tooda islaamka waxaa weye doctor shariif baa aad iga yaqaan arrimahaase tooda xataa kaniisadahoodii way ka tageen macnaha diintaybana rabinba marka maxaad u malay ayagoo diin rabin haddana diin aan culturekooda iyo thaqaafadooda aan ka tirsanayn oo ah diinta islaamka ayaa waxay u arkaan marka in ay ku tahay khatar oo taas oo markaas ayaga dhibaato u geysan karta marka taas waxay dhalisay marka cuqdadaa hore oo islaamka loo qabay oo siraacaas legdankaa dheer laga soo bilaabo casrigii nabiga ilaa casrigan hadda aan joogno ayaa wuxuu keenay inay islaamkii ay necbaan oo cuqdadaas ay keenaan ayay ayay keentay intaasaan kusoo gabayn lahay qaybtaas waa sidaa sheegtay een, hal barnaamij oo keliya laguma soo koobi karo ee, taariikh ahaan hadday noqoto iyo in xadaarooyinka laga hadlo doctor shariif cusmaan deegaan ahaan yurubta degan tahay oo aad ka timid markaan eegnana nacaybka ama dhibaatooyinka ugu badan ee falalkan toogashada iyo iyo dhibaateynta muslimiinta waxay ku badan tahay yurub wadamada kale way degan yihiin dadka diimo kala duwan u haysan afrika ha ahaato asia maxaa sabab loogu celin karaa yurubta ama amerikada laftirkeeda oo meelaha ugu badan hadda eh, dhibaatooyinka ay ka dhacaan tooska ah horta een, aan kala qaadno eh, america iyo yurub aan kala qaadno america eh, dhaqan ayaa ka jira dhaqankaasna waa dhaqan hubaysan oo dadka sharcigu u ogol yahay inay hub qaataan oo hubaysnaadaan taasna waxay keenaysaa si dabiici ah qofka hadduu hubaysan yahay inuu hubkiisa isticmaalo maraykanka marka way islayn jireen ayaga si caadi ah magaalada new york chicago muxuu ahaa ee, yacni hameen aan dil ka dhicino ma jiro magaalooyinka waaweyn oo maraykanka weligeed sidaasay ahayd Ee, dadka qaarkiis waxay xasuustaan aflaam ee, cowboy la dhihi jiray ee, oo yacni labada muxuu ahaa dadku ay wada hubaysan yihiin oo qof walba xaqiisa uu bastooladiisa ku qaato dhaqankaas hubaysan marka ayay maraykanku leeyihiin ee, dilkuna si caadiya ayuu u dhacaa tan ayaa soo dhex gashay marka waxay ku kala duwan yihiin labadoodu Ee, dilkaas mar walba iska dhaca sabab ayuu u dhacaa sabab wuxuu u dhacaa ah maalan in tuuganimaa ku jirta marmarka qaarkood waxyaabahan mud- mukhadaraadka ayaa ku jira ee marma- marmarka qaarkood isir nacayb ayaga dhexdooda ah ayaa ku jira oo madow iyo caddaan ah tan islaamofobiyada maxay uga gedisan tahay waxay uga gedisan tahay waa dil qorshaysan oo badanaaba jamaaci ah yacni hal mar la dilo wax ka badan dhowr qof maalan meelaha ee, masaajidka oo kaleeto loogu soo galo ama shirkad ay muslimiintu leedahay lagu soo galo oo wax lagu qarxiyo ama deegaan muslimiintu ay leedahay lagu tuhmayo sida hadda minneapolis oo kaleeto guryo een, ah, soomaalidu ay degan tahay ee, een, la qabtay iyadoo loo qorsheeyey in la qarxiyo masaajid la qarxiyey een, maraykanka dhowr goor ayay ka dhacday canada ayay ka dhacday taa waa muxuu ahaa waa, waa mid reer galbeedku ee, kaleeto oo yurub waxay uga gedisan yihiin ma hubaysna ayaga laakiin waxaa jira shakhsiyaad isku daya in ay sameeyaan waxyaabo saas oo kaleeta ah oo markaasayta ay qorsheeyaan yacni ma sahlana yurub si aad hub ku hesho waayo askartooda xataa ma hubaysna yacni booliiska waddada maraaya hub ma haysto yacni waa wadan eh, waddamada reer galbeedku aad ayaa amnigooda u sarreeya dilkoodu ma badna eh, hubkuna magaalada kuma jiro Eh, sidaas daraaddeed waxaa dhacda in marmarka qaarkood yani uma badna sida maraykanka oo kaleeto marmarka qaarkood inay waxyaaba saas soo dhacaan tan kale waxaa la dhihi karaaba oo baryahan dambe ee, keenay ee, islaam nacaybka dad dhallinyaro badan oo muslimiin ah ama aan dhaho aabbayaashooda muslimiin ahaayeen oo diinta aan waxba ka aqoonin oo mukhadaraad ee, isticmaala in uu ku dhacay ee, gaala nacayb waxaan uga jeedaa waxay aaminsan yihiin sababtoo ah waddamadaas waxaa ka jira isir nacayb wax la yidhaaho ayaa ka jira yacni qofka midabka leh ama ha- carab ha ahaado ama hindi bakistaani ha ahaado ama soomaali ha ahaado sida qofka caddaanka ah looma tixgeliyo taa wuxuu keena marka dhallinyaradii soomaali carab inay caroodaan okay oo ayagoo adeegsanaya muxuu ahaa isheg islaamkii eh, adeegsanaya ay mi- dadkii kaleeta dagaal ku qaadaan taana ka shadaal qaadanaya islaam nacaybkii bilowday kuwan waana necab yihiin annaguna waa necabnahay marka waxay noqotay arin labada dhinacba ka socda hadda ayuu noqday oo ma- annaga hadda markaan reer galbeedka joogno waxaan maqlaynaa telefishinka waxaan ka arkaynaa qarax ayaa dhacay Ee, markaasaa waxa ugu horeeya oo kugu soo dhacay ilaahu muslin ha ka dhigin ma garatay sababtoo rada ficliyaa dhacayo haddii maanta qof muslina uu meel qarxiyo berri waddada inaadan marinaa laga yaabaa aadan shaqo aadin oo maxaan ku raha dadkii ay ku arkaan waayo dadka uma ekeed qofka muslimka ah, gabdhihii muslimiinta ah waa xijaaban yihiin qofkii muslimka ahaa midab muslimiintu waxay u badan yihiin inay midab leeyihiin ama bariga dhexe ha ka yimaadeen ama bakistaan ha ka yimaadeen ama soomaaliya ha ka yimaadeen taas waxay bilaabaysaa dadkii rado ficli inay keenaan oo usbuuc ama bil soconaya marka gambashaad ku jirtaa intaad meelahaasiyto ku nooshahay Ee, marmarka qaarkood waxa waaye tan hadda dhacday oo kaleeto marka ay dhacaan oo qof aan muslin ahayn oo dad muslimiina laayo dadka ee, aan muslimiinta ahayn waxay u garaabaan dadka muslimiinta ah laakiin marka qof muslina uu wax sameeyo dadkii oo dhan baa kaa soo horjeesanaya markaasa waxaa ku ducaysanaysaa ilaahow wixii qarxaya ha qarxayna uusan muslin noqonin marka sidaasay u socotaa hadda waa wax joogta ah yacni magaalooyinka waaweyn oo dhan
waxaan rabaa inaan raacsado midda oo tagista deegaamada iyo dadka jinsiyadaha kala duwan yurub inta loo haajirayba dad badan oo diimo kala duwan haysto oo jinsiyado kala duwan ahaa tegay laakiin inta ugu badan waxaa la beegsadaa islaamka lama beegsado dadka kale oo diimaha kale haysta maxaa marka islaam naceebka hadda jira gaarsiiyey heerkan intaan la eg dadka kale haddii xitaa ay dhibaato geystaan Ee, barnaamijkaas barnaamij loo ololeeya waaye waxaa jira dad mufakiriina sidaan hore u sheegay oo barnaamijkan bilaabay ee, maraykanka ayuu ka bilowday maraykankuna ajado weyn ayay ka leeyihiin ee, niman siyaasiyiina ayaa jira oo iyaguna ee, ratigooda ku kacsanaya een, ah, islaam naciibka waxaa jira dad aan wax baranin oo shaqo la-aan ay ku dhacday oo loo sheegay dadka muslimiinta ayaa shaqooyinkii oo dhan wada qaatay okay Eh, markaasaa qofkii aan shaqaysaninba wuxuu aaminsan yahay hadduu arko qof muslinahoo shaqeeya ama soomaali ama bakistaani ama carab kaasaa shaqadeydii qaatay waa wax laga dhaadhiciyey dad badan oo aan wax baranin ayaa ku jira wadamada reer galbeedka oo xamaalata ah warshadaha ka shaqeeya haddii marka dadka muslimiinta oo ay shaqo helaan oo asagu uusan shaqo helin wuxuu ku eedeynaya qofkii muslimka ah. waa fikrad sidaas loo dhigay Em, waxyaabaha kaleeto oo jira siduu doctor cabdulaahi u sheegay dadka soo galootiga ah oo baryahan aad u badan waayo wadamada muslimiinta ah maanta waxaa ka socda dagaallo aan hore u dhici jirin yacni maanta haddaad tiriso wadamada ay dagaaladu ka socdaan yacni waxaa ka sahlan inaad tiriso kuwa aan dagaaladu ka socon yacni bariga dhexe fiiri ee, ee, koonfurta afrika fiiri ee, bariga afrika fiiri ee, afghanistan iyo fiiri muxuu ahaa ishig iyo bakistan iyo muxuu ahaa yacni meel aan dagaal ka soconin wadamadii islaamka oo dhan dadkii way wada qaxeen marka way carareen En, um, en, uh, sanadkii 2016kii hal milyan oo qof oo suuriyaan u badan ayaa soo galay germany hal milyan jarmalka keliya marka dadka sidaas u yaacaya dadkii marka fik- fikirka watay dadkii caamada ah waxay u tusayaan fiiri waddankeenna ayaa muxuu ahaa ii sheeg eh, lagu soo duulay yacni duulitaan invasion ayay u qoraan waxaa la leeyahy waana lagu soo duulay halkaa milyan oo maanta soo galay sanadka dambe hal milyan oo caruuray dhalayaan laba milyan ay noqonayaan sanadka ku xigana saddex milyan ay noqonayaan yacni marka cabsi joogto ahay dadkii ku abuuraysaa weliba markii haddana qof muslina uu wax sameeyo waxay u marakacaysaa dadkii beenta eh, soo abaabulay Eh, waa kuwan waan idiin sheegnay markaasaa telefishinadoo dhan idaacadahoo dhan ayaa kacaya dadkii barnaamijkan watayna gadaal ayay ka riixayaan waa waxaan idiin sheegnay waa kuwaas marka waxay noqotay arrintii marka inay joogtowdo adduunkana maadaama maanta social media iyo telefishinadii la wada fiirsanayo waxa faransa ka dhaca maantay adduunka o dhanaa laga fiirsanayaa waa loo wada eh, muxuu ahaa ishe khushuucaya waxyaabaha dhacay dadkii way dareemayaan bisha ku xigta waxay ka dhacaysaa germany bisha ku xigta waxay ka dhacaysaa america yacni waxay iska noqdeen marka bil walba meelay ka dhacaysaa waaba iska joogto telefishinkii sidaasuu u shidan yahay iyo idaacadihii iyo social media
Aan wax wax yar baan arrintaa horta ku idaafayn lahaa ama ku dari lahaa horta maxaa muslimiinta keligood loo beegsadaa su-aal saasay ahayd waxa loo beegsada waxay tahay muslimiinta wax yar baan oo xagga markaad fiiriso muslimku uu soo jiri jiray macnaha markii hadda qarnigii sagaaliyo tobnaad ayna isticmaarsadeen oo nimankan reer galbeedku ay caalam islaami isticmaarsanayeen amba xataa toddobaatanaad waxaan xusuustaa aniga hadda masalan sideetamaadkii iyo wax muslim la yidhahda idaacad lagama sheegi karin doctor shariif wuu xusuustaa doctor shariif asagaa iga da'weyne toddobaatan iyo toddobadii iyo muslim idaacad laga sheega ma maqli jirtay wax muslim oo idaacad laga sheegi jiray ma jirin laakiin maxaa hadda soo bixiyey su-aal iyadana meesha ku jirta wey su-aasha waxay tahay waxaad ogtihiin markii muslimiintu sidoodaba nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu aasaasay dowladdiisa u dhisay dadkii ka dambeeyey oo khulafaa u raashidiin laga bilaabo ilaa laga soo gaaro dowla alcusmaaniya oo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii la riday dadka muslimiinta waxay ima- aaminsanaayeen wax la yidhaahdo khilaafo la yidhaahdo khilaafadaas waa dowladnimada oo ku dhisan macnaha diinta islaamka oo nabiga u dhisay caleyhi salaatu wasalaam dowladdaasi marka oo khilaafada ah waxay maamulaysay dadka muslimiinta diintooda iyo adduunyadooda u maamulaysay wayna difaacaysay dowladdii iyadahayd waxaad og tahay yacni cagtaa la mariyey dowladdaas waxaa cagta mariyey muslimiinta sabab ha u noqdeen oo yani ayaga iyo dacfigooda hala- hala- ha loo saaro laakiin waxaa cagta mariyey reer galbeedka ay ahaayeen oo ayaga ayaa cagta mariyey markay cagta mariyeen muslimiintii ma isdhiibeen maxay sameeyaan muslimiinta waxay bilaabeen wax la yidhahdo radulficli yacni dowladdooda ilan way dhacday ayagiina waa la qabsaday culturekoodii waa la bedelay ayagii waa la- waa la nasakhay markaas waxaa la soo saaray dad muslimiina dad muslimiin ah oo magacii islaamka ah laakiin marka la fiiriyo xagga kaljarka reer galbeedka u janjeera gabadhii way iska qaawan tahay wiilkii khamrigu iska cabahayaa wuu iska tumanaya wax dhiba male muslimiintii maalintaa joogtay islaamfobia lagama qabin yani muslimiintii waagaa noole nimankan reer galbeedkan ay la- isla noolaayeen oo caalam islaami xukumahayey wax islaamfobia lagama qabin wayna u hijroon jireen cabsina ma jirin laakiin hadda maxaa cabsida keenay oo macnaha maxaa hadda kusoo beegay waxaan dhihi karaa waxaa miro dhalay een, waxaa loo yaqaano asaxwa alislaamiya yani macnaha een, si kale haddaan udhigna baraaruga islaamka wax la yidhaahda ayaa abuurmay baraaruga islaamka micnihiisu wuxuu wuxuu ka tarjumayaa muslimkii oo dhahaya war annaga xaggeen ka soo jeednaa ma ma reer galbeed baan nahay ma dhaqankoodaan qaadan karaa mah ma qaadan karo sidaa darteed marka annaga waa inaan usuushannada u noqono markaasa waxaa la yidhi waa asal raac baa la yidhi waa asal raac marka cabsida waxay kasoo baq- laga baqay waa asal raaca wey cuqdadu haddaad adiga muslim iska tahay oo macnaha aad ayagoo kala tahay ma ayna cuqdad ka qabin marka asal raac baa cuqdad laga qabaa asal raacuna waa dadka dhahaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigaan rabnaa inaan u noqono oo aan isku xukunno oo aan maaragtay ayada inay nahagaan baan rabnaa taas marka waxay dhashay dhallinyaro badan amba dad badan oo muslimiina inay dib ugu noqdaan islaamkoodii oo masalan gabdhihi ay xijaabkii qaataan awal hore muslimiin way arki jireen laakiin muslimiin xijaaban ma ayna arki jirin markaasa waxaa u yimid muslimiin xijaaban baa u timid muslim waxaa u yimid qur-aankii akhrinhaya muslim garle baa u yimid markaasa haddana waxaa abuurantay marka tii iyada ahaydna waad ogtihiin oo saxwadii islaamka ama baraarugii islaamka naftiisii ayaa waxaa noqotay marka in asagii naftiisii uu noqdo ashkaal iyo anwaac amba qaybo kala gedisan hadda waqti uma hayne marka taasi waxay abuurtay yurub dhexdeeda waxay ka abuurtay nooca dadkan islaamka ee islaamnimada raba ayaa waxay noqotay arrin cuqdad ku abuurtay oo islaamfobiyada waxyaabaha aan dhihi karo wuu taqdiyeynaya amba macnaha wuu quudinayaa yani waxaan waa ilaan waxna wowta waa wax jira waxna waa wax quudinaya marka ayagu islaam iska caadi ah waxba dhib uguma hayaan dhib kumana hayn jirin markuu islaamku caadi ah laakiin markay dadka muslimiinta dhehen annagu asalka annagii baan rabnaa ee waxa weye ayaa waxay noqotay in marka arrintan ay marka muslimiinta marka si gaar loo si ataago leanna waa dad message diraya leanna gabadhu markay xijaabantahay jidka marayso ana muslim ana muslim messajkeedu wana waa loo jeedaa dadka dhan way arkayaan dad bini aadamkuna saad ogtahay waa faduuli muslimiinta way ku- way tukanayaan hadda ayaan dhow waxaan arkayay masaajidka oo new zealand ee christ church ee dadka lagu laayey salaadii cishaha inay ahayd baan u malaynaya baa la tukanaya hadda waxaa lasoo dhigay midiyaha lasoo dhigay dadkii eh, maaragtay caddaanka ahaa ee new zealandiiska ah way usoo daawasho tageen naaga qaaqaawanba waxay fadhiyaan masaajidka dhexdiisa way fiirsanayaan bini aadamku waa faduuli weeye marka sidaa darteed marka mar dhowna waxay dhahayaan marka noo dhiiba islaamka aanu akhrine marka taas marka waxay noqonaysaa waxyaabaha aan isleeyahay islaamka waxa sida gaarka loogu sii ataagahayo waa liyudhiraw cala diini kullihi yacni wuxuu wataa dabeecad wuxuu leeyahay islaamku yacni qofka bini aadamka caqligiisa si saxa ula hadlaysa oo aan aqbali karin waxyaabaha khuraafaadka laakiin diimahan kale waa diimo iska khuraafaad oo baadila wey macnaha oo maana aan aan aan nuxur wadan badan wadanin oo aan xadaaro badan lahayn marka tani waa diin nuxur leh oo xadaaro leh marka sidaa darteed ba marka ayada si gaara bay u ataagayeen oyna ka dhexeeyey siraac dheer iyo legdan dheerna uuna soo dhex maray
dhammaad same leh waxaa intaa ku soo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti inoogu ahaayeen toddobaadkan dhaktar cabdulaahi aadam sheekh xasan iyo dhaktar shariif cusmaan waxaan ku qaadaa dhigaynay oo aan ku soo qaadanay islaam naceebka caalamka kusii baahaya waxaa xusid mudan dhegaystayaal in qaybta labaad ee waraysigan aad kaga bogan doontaan sitimaan ka soo aadan hadduu eeba yidhaahdo barnaamijka waxaa soo saartay idiinla tabinaysay firdowso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi inta aan ku wada kulmi doonno nabad iyo caafimaad
haddaynan isdaba qaban miyuu reer ku degaya dagarashadiideen indhaha samo ka dadabteen xaggeennaba diloodayn dadgarashadiideen indhaha samo ka dadabteen xaggeennaba diloodayn abawsane dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reer ku degaya
macquul electronics company moodel kastoo elektronig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul elektaroninkis waxaad ka helaysaa faranjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo faranjeerada subernational oo leh damaanad hal sana iyo weliba faranjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana macquul elektronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha wadada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics